وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد aayadaha hore waxay aada uga soo hadleen nimankii yuhuudda ahaa iyo dhaqamadooda aadka u liita marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu tegey madiina dhowr iyo toban bilood wuxuu u tukaday qudus ama bayt lmuqadas waxaase uu jeclaa maadaama nimankii u tukan jiray halkaasee yuhuudda ahaana ay soo islaami waayeen in qibladii hore ilaahay u jeediye baytullaahi alxaraam saasuu jeclaa tiibaana ilaahay uu u rumeeyey oo u aqbalay nebiga calayhi salaatu wasalaam qorayshina waa ku eedeeyeen arrintaa yuhuudina way ku eedeeyeen ilaahay baa nebiga ka xil qaaday calayhi salaatu wasalaam jawaabtii uu bixin lahaa marka ilaahay baa u jawaabay waxa uu ku ammaanay ummaddanna dhexdhexaadnimadeeda iyo wanaaggeeda marka aayaddaa dambe xagga dambe ku jirta qad naraa taqaluba wajhika fi samaa ayaa xagga nusuulka iyo soo degidda horreysay sayaquulu buu lahaydhi waxay odhanayaan assufahaau kuwa caqli gaafka ah cinda ku garaadlayaasha ama ducafada safiihu waa qofka daciifka ee ra'yigiisa uu liito waa eray bixinta qur-aanka inaynu qaadanno ay haddii gaaladu warbaahinta ay iclaamka iyo warbaahinta ka magac bixiyaan ilaahay baa u magac bixiyey waa hum sufahaa waa ducafaa kuwo liito weeye kuwaas waxay odhanayaanoo min annaasi dadka ka mid ihi maa wallaahu maxaa ka jeediyey moxamed iyo asxaabtiisa can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu calayhaa ay u tukanayeen bal in badan bay baytulmuqadas u tukanayeen hadday hagaagsan yihiin maxay ugu soo jeesteen qibladii reerkooda ee berigii hore uu ka soo hijrooday uu ka yimi halkaasay isku dayayaan inay wax ka duraan buu lahay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow lilaahi ilaahay keligiibuu u sugnaaday almashriqu waalmaqrib far iyo galbeedba qorax ka soo bax iyo qorax ka dhaca labadaba ilaahay isagaa iska leh yuhuudina male nasaarana ma leh mushrikiinina maleh cid kalena maleh yahdii wuu hanuuninayaa man yashaau ciduu doono ilaa siraatin mustaqiim jid toosan buu ku hanuuninaya ciduu doono jidka toosanina waa kaa dhulka goobtuu doonaa buu ilaahay fadilayaa iyo waktiga iyo ciduu doono arrinkuna ma aha goob loo jeestay waa amarka ilaahay oo la fuliyo ilaahay kolkii hore faray in halkaa loo jeedsado ayaa faray in laga soo jeedsado haddii kuwani sufahadii cayn ka yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu si heellanoo deg dega ayay u qaateen amarka masjidu dulqiblatayn masjidka la ydhaahde ku yaalla madiina ayaa iyagoo ansaartii ku tukanaya ayuu nin saxaabi oo nebiga la tukaday casarkii u tegey waxa uli waxaan markhaati ka ahay in nebiga iyo asxaabtii salaadan ay u tukadeen kacbadii oo halkan a imika u jeedaanoo waqooyiya ile madiine marka la joogo baytulmuqadas waa waqooyi in laga soo jeedsaday baan qiraya dabeedna way kala wareegeenun oo safkii u dambeeyey ayuunbaa kii u horreeyey noqday safkaasaanu imaamkii ka soo baxay waxaan dad tarbiyaysan oo jabsan oo aan waxba ka leexleexanayn waayo nebi maxamed baa tarbiyeyey calayhi salaatu wasalaam way kala wareegeen salaaddii kamay bixinoo laba murmin oo sidii da laga yaaba inaynu yeeli lahayn aan aqbala iyo aan diidna midna ma iman markii la gartay inuu saxaabi yahay waa la kala wareegay ninkii u dambeeyey imaam noqday kii imaamka ahaana jamcu ku beeray saasaa ummadi ay u kala tagtay ilaahay agtiisa ma sinna dadkaas ilaahay baa ammaanay kuwa markaasaa ilaahay waxau ihi wakadaalika sidaasaanu jacalnaakum idinka yeelay ummatan wasatan ummad dhexdhexaada ummad caadiliina ayaa ilaahay idinka dhigay oo waxa macruufa yuhuudduna dhinac bay jiraan nasaaraduna dhinac bay jiraan qola diintii la siiyey ku camal fali waa inay bedeleen qolana waxaan diinahayn bay diin ka dhigteen ummadda dhexdhexaad weeyaan diintoodii bay ku egyihiin xagga muctaqadka iyo waxaa aaminsan yihiin qola tafriid qolana gaboodfal xadgudub iyo gaboodfal bay udhexeeyaan laakiin ummaddani waa dhexdhexaad marka wasadkaasi waa ummad caadiliina sidaasaa kooxaha iyo firqadahana firqatu ahlisunna waljamaaca ay u yihiin firqad dhexdhexaada oo aan dhanna uga dhicin dariiqa toosan ee ilaahay uli soo mara ilaa siraatin mustaqiim rasuulku sala allahu calayhi wasalam aayaddan isagoo fasiraya waxa uu tilmaamayaa maalinka qiyaamaha inay u markhaati kacayso ummaddani rususha waxay u markhaati kacayaan rususha ilaahay marka ummadahoodu ay dafiraan taasaa ilaahay uu ka warramo waxau ihi litakuunuu shuhadaa'a cala annaas si aad dadka markhaatiyaal ugu noqotaan maalinka qiyaamaha wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu noqdo waa nebi maxamede shahiidan calaykum shahiidan mid markhaati idinku ah idinkuna ummadaha u markhaati furaysaa isaguna ummaddan uu ku markhaati furaya ma marka rasuulkaa ilaahay uu idhaahdo ma gaarsiisay ummaddii ee dabeedna uu idhaa haayay dafiraan yaa markhaati kuwaabaa la leeyahy kolkaasuu leey nebi maxamed iyo mu'miniinta rumaysay iyaguna sidaasay markhaati ku noqonayaan iyagoo ilaahay wixii uu kitaabkiisa ugu sheegay ka markhaati kacaya marka shahaadadu wax sahlan maaha iyo markhaatigu in lagu xadgudbana ma istaahisho qof mu'mina dhaqankii maaha ilaahay baa yidhi wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata alatii kunta calayha qibladii aada u tukanaysay ka soo jeedintaanu kaaga soo jeedinnay umaanaan yeelin ilaa linaclama baan u yeelnay si aanu u ogaano man yatabicu rasuula ka nebiga raacaya minman qif qof si looga ogaado yanqalibu calaa caqibayhi cidhbihiisa ka laabanaya labadaa qola si ay u kala baxaan qofka ilaahay amarkiisa qaadanaya iyo tilmaantiisa iyo ka ridoobaya haddii uu muumin noqdayna dib u noqonaya ee nebiga intuu ku soo jeeday kasii jeesanaya labadaasi si ay u kala baxaan sidaa awgeed ayaa ilaahay qibladan uu yidhi ha laga soo jeedsado oo uu ugu jeediyey dhinaca kale baytullaahi alxaraam wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha tii aada u tukanaysa wey markii hore aada u tukanaysa ka soo jeedinta lagaa soo jeediye wey haddii lagu fasiro qibladani tan uu imikaba u tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkaana waxay noqonaysaa wamaa jacalna alqiblata alatii kunta ay anta calayha qibladaad imika u tukanaysee lagu amre laguri u jeesto waxa aanu kuu farnay inaad imika u jeesato si dadkan loo kala saaro ay u kala baxaan qofka ilaahay adeecaya iyo ka kale marka haddii kunta la idhaahdana oo kaanada sideeda lagu xaqsiiyo waa qibladaad u tukanaysa ka soo jeedinta lagaa soo jeediye xikmadaasaad ku jirta haddii la idhaahdo kaanadu waa siliya tawkiida goobtunbay adkeynaysaana waxa weeye qiblada aad imika u tukanaysa ee lagu faray inaad u tukato xikmadda lagugu soo jeediyo waa taa alla wuu ogaa mar walba oo wax ka qarsooma isaga ma jiraan laakiin wuu arkayaa way muuqanaysaa waxaa soo baxaya waaqica iyo dhacdada dadku ay samayn doonaan baa la arkaya wain kaanat buu ilahay yihi waxay ahaatay jeedintaa lagaa soo jeediyey qibladaas la kabiiratan mid weyn ilaa cala aladiina hada allah kuwa ilaahay uu hanuuniyey mooyaane kuwaa kuma weyna laakiin dadka kale way ku weyn tahay baa ilahay oo sida fuqahadu yidhaahdaan mufaaraqatu lma'luufi mashaqa baa laha qofku hadduu muddo meel la qabsado ka fuqidiisu way iska adag tahay ka fuqidda la yidhaahdo kasoo fuq way iska adag tahay sidaa darteed iimaan baa ka soo fujiyey asxaabtii halkaa ka soo baydhay sidaa ilaahay uga markhaati kacay ilaa cala aladiina hada allah ku ilaahay uu hanuuniye mooyaane wamaa kaana allaahu ilaahay muu ahaanin liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina ma luminayo ay salaatakum salaadiina ilaahay ma luminayo waswaas bay nimankii yuhuuddaha keeneenoo waxay idhaahdeen warba la garay kuwiina noole qibladii ka soo jeedsadee bal waxaad ka warantaan kuwii dhintay salaadoodii sidee loo aqbalin dee waxba lagama aqbalin kuwaa idinka dhintay iyagoo qudusu tukanaya baytulmuqadas ilaahay baa ka jawaabo waxau ihi kuwaa dhintay ilaahay salaadooda ma luminayo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum marka salaadii iimaan baa lagu tilmaamay halkaa waxaad ka arkaysaa inay iimaanka lafdhabar u tahay salaadu qofka muuminkaah iyo ka aan muuminka ahayn waa shicaarka astaanta weyna lagu kala garto wey tawxiidka lagu dhawaaqaya waxa uu yahay waa rukni weyno arkaanteeda ka mid ah maadaam tashahudkii uu ku jiro asalaa siaawge miisaanka ay ku leedahay iimaanka qofka awgeed baa iimaan loogu tilmaamay iimaanku qowl iyo ficil iyo camal buu ka kooban yahay iyaduna saxase ka kooban ina allaha binnaasi ilaahay dadka la ra'uufu raxiim aad buu ilaahay dadka ugu naxariisanaya oo de waaka sida aakhire iyo adduunyadaba wixii dan u ah ayuu u tilmaamaya waxayse guuldara ku dhacday kuwaasii firdhanaya ibliisku daasada u garaacaya ee durkaya ilaahay naxariistiisu aad bay u badan dee adiga qur-aanka markaad akrido waalidkii wuxuu u dardaarmayaa waladkiisa oo uu leeya ubadka hadilina ubadkiina waxaa loo dardaarmaya waalid xigtadii baa laysu dardaarmaya ninkii aafadiisii baa laysu dardaarmaya dadkii isugu dhawaabaa ilaahay midibo xaqa uu kakale ku leeyahay u sheegaya oo amraya waajib ka dhigaya taasi waa naxariista ilaahay qofka dareema inaanu ilaahay naxariis u lahayna cid kale ay naxariis u haysana runtii dee waxa weeyaan ibliiska ibliiska kaa u waxyooday qad naraa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waanu arkaynaa taqaluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i xagga kore u gadoomaya nebi maxamedow inaad xagga kore eegayso oo waxii aad filayso si lagu yidhaahdo kacbadii ilaahay u jeesto oo xaggan ka soo jeeso jeesiga aad xagga kore eegayso waanu aragnaa falanuwalliyannaka waxaanu kuu jeedin doonaa qiblatan tardaaha qiblo aad jeceshahay ood raalli ka tahay oo baytullaahi alxaraamka ah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga arrintan xiisaynayay ilaahayna wuu u aqbalay oo haddii ay damci lahaayeen ay odhan lahayn malaha kuwan rajay leeyihiin kolkii la tusiyey inaanay rajo lahayn baa layskaga soo jeestaa haddaba markaa sidii loogu soo jeediyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu ilaa hadda ugu jeednaa dadka muslimiinta ilaaha keliya wada caabudayaan qibladaana way wada jeesanayaan arrimaha cajaa'ibka leh ee ay leeyihiin dadka muslimiinta iyo ummadaha kale dheer yihiin bay ka mid tahay waana macruuf dee sidaad ogtahay shuruudda salaada shanta lafdhabarta u abay ku jirtaa qibladoo la qaabilo in qiblada la qaabilo waktigu inuu galo qofku inuu cawradiisa asturo inuu xadadka iska nadiifiyo wayslaanta iyo janaabada iyo inuu nijaasta maradiisa iyo jirkiisa iyo meeshuu ku tukanayo ka nadiifiyo shanta shardiya laysku waafaqsan yahay adilada tusinaysa wey fawalli wajhak buu ilaha yidhi wejigaaga waxaad u jeedisaa shadra almasjid alxaraam masjid alxaraamku waa kacbada xaggiisa u jeedi dadkuna wuu kala duwan yaho ka arkaya yata'akad min atawajuhi ila alkacba kacbada inuu wejiga siiyo ayuu isku dadaalaya ku dadaalaya qofka baytullahi alxaraamka jooga kama ka joogaana inuu xaramka masjidkuu ku hagaagaya ka laakiin jihooyinka jooga aafaaqda sideennan oo kale wuxuu u tukanayaa un jihada ah jihadaasunbuu u tukanaya waxaana loo qaadanaya xadiidkii uu nebigu maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla bari iyo galbeed inta ka dhaxaysa waa qiblo waa marka loo eego dadkeenna hawd ka jooga iyo dadka waqooyi ka jooga sida reer madiina jihooyinka kalena waa lamid fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam nebi maxamedow jihada baytullaahi alxaraamka u jeedi wejigaaga waxaytumaa kuntum meel kastoo joogtaan ummad yahay fawalluu wujuuhakum shadra wejiyaashiina u jeediya jihadii daahirka qur-aanka marka la eego halka la qaabilinayo kacbada haddii ilaahayba uu ku geeyo oo ama aad ku xajto ama aad ku cumraysato waa wejiga wey waa wejiga iyadoo inkastoo dee sadriga iyo laabtuna ay la socoto oo qofku aanu ismaroorinayn waina aladiina uutuu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey layaclamuuna waxay garanayaan anahu alxaq min rabbihim xaq ilaahooda xaggiisa ka yimi inuu yahay bay garanayaan kuwa ilaahay xaggiisa kuwa mu'miniinta ah ee kitaabka la siiyey saasay u fahmayaan ee ahlu kitaabka ee yuhuudda ka mid ahaa marka anahu qur'aanka anahu rasuulka anahu jeedinta laftigeeda inay ilaahay xaggiisa ka timid bay garanayaan towraadina way sheegaysa qiblada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay baytullahi alxaraamku muddadaa kadib cabdilaahi bnu salaam mar uu cumar bnu khadaab waraystay waxa uu saxaabigaasi lahaa nin iyaga ka mid ahaa islaamay bu ahaa sida uu u og yahay qiblada markii uu ka warramayey waxa uu lahaa waan ka ogi badna manaa sidaan inankayga u ogahay si ka badan ayaan xaqnimadeeda u ogay sida aayadda soo socota ay tilmaamay wama allaahu bigaafil ilaahay ma mooga camaa yacmaluun waxay samaynayaan ilaahay ma mooga waayo ilaahay waxba kama qarsoomaan ilaahay loolama dhaqmo in laga hoos tuso iyo in la weydaarto toona walain atayta haddaad ula timaado nebi maxamedow aladiina uutul kitaaba kuwa kitaabka la siiyey haddaad ula timaado waa yuhuudiya nasaarada bikulli aayatin aayad walba oo macnaha mucjiso waloo rumaynaysa waxa aad u sheegtay haddii aad ula timaado ama aayad waloo qur-aankoo soo degtay maa tabicuu qiblataka qibladaada ma raacayaan markaa nasku waxa uu tilmaamay inay yihiin kuwa mutacasibiina oo cunsuriyiina oo aan diin iyo iimaantoona eegaynine laakiin ku socdo qabyaalad liidata marka qabyaalad laylaa taa yuhuudda ugu wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin qiblatahum de adiguna qibladooda ma raacay waayo rasuulkii lasoo raaci lahaa baa tahay mabda'agaad ku adagta wamaa bacduhum iyaga barhkood ma ahaanin bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda yuhuudda iyo nasaaraduna isma raacaane waa macruuf qolana dee bari bay u tukanaysa qolana waqooyi bay u tukanaysa sidaynu aayadda dambe ku arki doono walain ittabacta ahwaahum rabitaankooda haddaad raacdo ilan diin maaha diintii waa kuwan diidaye waxay iska doonayaanoo jihaday u jeesanayaana haddii aad raacdo min bacdi maa jaa'aka min alcilm cilmiga kuu yimid dabadii inaka adigu idan la min aaalimiin dulmifalayaashaad ka mid noqon kolkaa halkaa waxa aad ka aragtay qof kastaoo diintan ilaahay weydaarta wuxuu doonayuunbuu raacaya markaa diintiisu waa hawa iyo rabitaanka qofka muminka ah haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la yidhi nimankaa ha raacin rabitaankooda oo nebi maxameda cid kalen looma fasixin aladiina aataynaahum lkitaaba buu laa yidhi kuwaanu kitaabka siinay yacrifuunahu way garanayaan arrinkaa loo sheegay kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday namadooda u garanayaan cabdilaahi bnu salaam qowlkiisii waynu soo qaadanay oo halkan iyo halkaaba runtii sababtu ay ahayd waxa uu leeyahay inankayga waxa aan ka garashiyo badnahay qur-aankan iyo xaqan ilaahay uu sheegay macnaha arrinkaa dhacay iyo qibladaa loo jeediyo dadka muminiinta ah inay xaq tahay ayaan u garanayaa si ka badan siaan inankayga u garanay waayo midna ilaahay baa ii sheegay midna islaantaydaa ii sheegtay mid ilaahay baa ii sheegay xaqnimadiisa oo dee waa kanaa waxyiga ku haya midna islaantaydaa ii sheegto de inankayna meel kale kala timi ba allahu aclam kamaa yacrifuuna abnaahum siday namadooda u garanayaan oo kale wa ina fariiqan minhum koox ka mida kuwaa kitaabka la siiyey yahuuddii layaktumuuna alxaq xaqa ayay qarinayaan wahum yaclamuuna iyagoo garanaya iyagoo garanaya ayay qarinayaan waa ceeb weyn wey qofka wixii oo uu garanaya haddana qariya dembi iyo ifmi iyo ceeb weyn weeya saasaa ilaahay ugu eedeeyey marka eedan waxa sii leh oo ay ku weyn tahay kuwa culimada ah alxaqu min rabbik xaqu wuxuu ka yimaadaa ilaahaaga xaggiisa eh falaa takuunanna min almumtariina kuwa shakisan ha ka mid noqonin nebi maxamedow qof kastoo mu'minana waa lala hadlaya ciddii xaq doonaysa xaqu gidaarada ma yaallo xaquna ragga gacantooda kuma jiro xaquna gaalada gacantooda kuma jiro laakiin ilaahay ba hayaa ilaahay xaggiisuu ka yimi xaq xaqu waa shayga saabitka ah ee sugan ee qofku adduunya iyo aakhiraba u aaya raasamaalka u ah haddaba ha shakiin macnaha aamin kalsoonina ku qab walikullin qolo kasta waxaa u sugnaaday buu ilahay yidhi wijhatun qiblo huwa muwaliiha u jeedsanaya qolo waliba qiblo ay u jeedsanaysaabay leedahay dadka muuminiintu qiblodooday leeyihiin gaalada kalena qiblodooday leeyihiin mid sanam u tukada mid bari u tukada mid galbeed u tukada huwa muwaliha uu jeedsanaya waana kaa ilaahay uu soo tilmaamay inaanay iyagu tanaasulayn in loo tanaasulana aanay ahayn oo shacaa'irka diiniga ah in wax laga dhegaysto maya waxaa kaloo lagu fasirayaa walikullin ku kastoo mu'miniinta ka mid ihi waxa uu leeyahy wijhatun huwa muwaliha jiha uu u jeedsaduu leeyahy oo de waynu aragno dadka muslimiinta ee ku nool caalamka jiha qura uma wada tukadaan ee halka loo tukanayaa waa beytullaahi alxaraamka qof bari buu kaga soo tukanaya qofna galbeed waqooyi iyo haw saynu dee aragnay marka la dul tagana dee nin waliba dhanku kaxigu kaga soo tukanaya marka iyaday sidaa tahay oo mid waliba qiblada uu dhankiisa kasoo qaabilaya fastabiqu lkhayraat khayrka u tartama iyo cibaadada la gudanaya ee salaada ah qofka muminka halkaasuu qalbigiisu mucallaq ku yahay taarkuu dirayaa telefoonkiisa iyo anteenadiisu sitaa u xidhiidhsanayaa marka khayrkana ha loo tartama la gudanaya huwa muwaliha ibnu caamir baa wuxuu akrinaya huwa muwalaaha bismi mafcuul mid waliba waxa uu leeyahy jiha loo jeedinayo midna ilaahay baa u jeediye midna shaydaan baa u jeediye aynamaa takuunuu dad yahow meel kastoo joogtaan yaati bikum allaahu jamiican ilaahay baa idin keeni doonaa meel kastoo joogtaan ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kara waxa halkaa ilaahay uu noogu caddeeyey ifkan waxa camal aynu qabanayna ilaahay uuna faray inay sahay yahay oo aynu sahay qaadanayno marka sahaydii idinkoo sita meel kastaba jooga oo ilaahay wuu idinsoo xaadirin doonaa taasina kuma adka waa lagu celiyey mar hore waynu soo marnay laba jeeroo dambena waa lagu celin doonaa qiblada xaggeeda ujeedsada tikraarkaasi ta'kiidun buu keenaya soo celcelintaas si shayga lagu celceliyo oo adkayn waayo dee meel lala qabsaday ahayd ka soo jeedinteedii baa dadka ayaa aada loogu akidaya ama mid walba marka adeegto waxa ka dambeeya ayaa muhaayir lilawal ka hore khilaafsan wa min xaysu kharajta meeshii aad ka baxdaba ama meeshii aad u baxdaba fawalli wajhak wejigaaga waxaad u jeedisaa nebi maxamedow shatra almasjid alxaraam masjidulxaraamka xaggiisa u jeedi oo dabcan kacbaduna ay ku dhex taallo wa inahu lalxaq amarkaasi waa mid xaq min rabbika buu ka yimi wama allaahu biqaafilin camaa tacmaluun ilaahay ma mooga waxa aad samaynaysaan yacmaluuna iyo tacmaluuna labadaba qirooyin sugan mar saddexaad baa lagu celiya iyadoo ilaahay uu nagu akidayo mar nebigaa gaar loola hadlaya mar ummaddaa lagu daraya wa min xaysu kharajta meeshii aad ka baxdaanba ama u baxdaan wa min xaysu kharajta nebi maxamedow meeshii aad u baxdo fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam wa xaysumaa kuntum goob kasta oo joogtaanba fawalluu wujuuhakum shadrah wejiyaashiina u jeediya jihadiis jihadiisa u jeediya waktiga qofka laga dhaafayna si aynu horeba u soo xusnay waa markuu salaada sunnaha tukanayu safarka ku jiro amaba uu garan waayo qibladu qayb dhinacay tahay oo dhinacuu malayinbuu u tukan amaba cadowga la ishelo ee dagaalka lagu jiro ee xabadu dhacaysay kuu suuroobi weydo inaad qiblo u jeesato wakhtiyaashaasaa la cafiyey saddexda ah in laga jeesan karo qibladii lianlaa yakuuna si aanu u noqonin lilnaasi dadka calaykum dushiina xujatun wax dooda waxay idinka daliil helaan si aanu u jirinba daliila idinka helaanba oo dee waa inaad mustaqil noqotaan halkaa u jeesanaysaan iyo camalkiina iyo diintiina iyo mustaqil baatiin cid baa cidina idinku tar sheegan mayso waana daba socotaan iyo qibladayadiibaa usoo jeesataan iyo annaga ayaa noo jiibinaysaa lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja si aan dadka wax daliilaba aanay idinka garhelin ila aladiina dalamuu minhum kuwa daalimiinta dulmi falayaasha dee dadka ka mida mooyaane oo qaar afka idinku canjarafiyo wax idinka sheeg sheego waa la heli oo idin dicaayadeeya oo daalimiina hongar ku socon iyagu falaa takshawhum ha ka cabsanina wakshawnii aniga iga cabsada baa ilaahay wey waa sidaasay tahay nasku halkaa wuxuu tilmaamayaa dadka qaarkood in ay iclaamka iyo warbaahinta gaaladu saameeyaan oo meesha ay wax ka sheegaan ay ka warwaraan ay ka baqdaan sida imikaba in badan aynu aragno waar halkaa waxbaa laga sheegay halkaa waxbaa lagu sheegay halkaa waxaa soo eegtay duwalikii qarbigaa soo eegay warbal inaga ilaaliya marka dicaayadooda nimankaa ha ka baqinaya hanjabaadoodae iyo murankooda baa ilahay uhi aniga uun aniga uun ilaahay baa layska dhisaa ummad layskama dhis waliutima nicmatii calaykum iyo si aan nicmadayda idinku dhammaystiro nicmadaa ummadda ilaahay uu ku mideeyey halkaa si ay ugu wada jirto ugu wada jahaystaan halkaas iyagoo diintoodii iyo cibaadadoodii iyo qibladoodiiba u midhay walacalakum tahtaduun iyo si aa u hanuuntaan nicmadiisaa ilaahay idin siiyey nicmadaa xagga diinta iyo hidaayadiisa iyo hanuunkiisaasaa ilahay idin siiyey kamaa arsalnaa fiikum waatmamnaa calaykum waatmamtu calaykum nicmatii kamaa arsalnaak sidii aanu usoo dirnay fiikum rasuulan si aan rasuul idinku soo dirnayba nicmaa ilaahay idin siiyey taa qiblada la xidhiidha nicmada kasii weyne haysaan waxa weeye diritaanku ilaahay idiin soo diray nebi maxamed wuu inoogu galla sheeganaya ilaahay waa sax weeye gurmadkii u weynaa ee inoo yimaadaa waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaana u xale qofka ku daba faylo maalinka qiyaamaha ee darkiisa ka caba iyadoo runtii taasina sababteeda iyo dariiqaduu ku mutaysanayo uu noo xusay qur-aan iyo xadiidba oo a intuu ifka joogo qofku inuu hadigiisa raaco nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam rasuulkaas oo minkum idinka idinka mid ahoo dee iyaduba nicmaday ka mid tahay basharkiinuu ka mid yihi yatluu calaykum wuxuu idinku dul akhriyaya aayaatina aayadaha iyagu idinku akhriyaya waa kuwan qur-aanka ah waa akhrinoo barid ah wa yusakiikum waana idin tarbiyeynayaa wixii xumaanahoo dhan buu idinka nadiifinaya wa yucallimukum alkitaaba waalxikma kitaabkana wuu idin barayaa iyo xikmadda kitaabku waa qur-aanka xikmaduna waa axkaamta ku jirta iyo nuxurka weyn uu xambaarsan yahay ee ka soo burqanaya a'immada qaarkood sida imaamu shaafici waxa uu ku fasirayaa xikmaddaas inay sunnihiisa tahay axaadiista nebiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ee qiimaha badan ee sugan wa yucallimukum wuxuu idin barayaa maa shay lam takuunuu taclamuun waxaydaan garanayn waxaydaan hore u aqoon buu idin baraya waa ka dhacsanaydeene ilaahaybaa idinku baraarujiyey ilaahaybaa quluubtiinna dhigay waxyigan marka waa nicmo aada iyo aada u weyn siduu nebigubana xuseeye calayhi salaatu wasalaam qofka qur'aankani qalbigiisa uu ku jira iyo ka uu ka madran yahay waxay isaga dhigan yihiin guri camiran oo la degan yahay oo dabku ka baxaya iyo nuurku iyo mid kharaabad ahoo bisaduhu ay gelayaan mathalu aladii laysa fii jawfihi shayun min alqur'aani kalbeyti alkharib ayuu la mid yahay wa yucallimukum maa lam takunuu taclamuun waanaad dareemi karaysaa adigu marka aad qur'aanka taqaano ama macnihiisa wax ka garanayso qofka ka qatani heerka uu taagan yahay waad sawiran karaysa ilaahay wuxuu ihi isagoo innaga inala hadlaya fadkuruunii xusa adkurkum waalidin xus washkuruu lii igu mahadnaqo walaa takfuruuni hayga gaaloobina baa ilahaw tabaaraka wa tacaala waxna uma tarayno ogow markuu saa inoola hadlayo wax aynu ilaahay u tarayno milkigiisa aynu ku kordhinayno iyo weynaantiisa ma jiro laakiin intuba innaga ayay dani noo yihi nebiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiisalqudsigii ku soo warinaya inuu ilaahay yidhi man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in minhu khayrin minhu qofka si gaara ee xuso ana si gaaraan u xusaya maadaamaanu cidis tusinayn qofka jamac dhexdii igu xusana ana jamac ka khayr badan oo malaa'igtaa baan ku xusayaa oo aan ugu faanaya waana dadkii xuska ilaahay uu ku xuso inuu ka qaalisan yaho anu la mid ahayn kaaga kaagana kiisa aad ku doonayso waladikrullaahi akbar marka goor walba mahadnaqa ilaahay cilmigaad ugu mahadnaqaysaa caafimaadkaynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa diin iyo dunyada waxa uu ilaahay una siiyey inta oo la dafiraana sidaa ilaahay uu sheegay waa kufr yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow baa ilahay ui malaa laba meelood baa yeedhmadaasi na soo martay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa baa ugu soo horreysay qur-aanka meel yeedhmadaasi ay timaado waxaana u dambeeya suuratu taxriim yeedhmada ilahay uri yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waa sideed iyo sideetan meelood saxaabigu waxa uu leeyahay ibnu mascuud markaad maqasho yeedhmada dhagaha furo aadna u soo jeedso dad gaaraa loo yeedhay oo adigu aad ku jirtee bal waxa la sheegaya ee khayrkee weyn aada ugu soo jeesto waxa sharka ah ee la diidayana ka feejignow istaciinuu kaashada bisabri wasalaa sabirka iyo salaada ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu weheliyaa oo uu garab siinayaa kuwa sabra de sabirka iyo salaada ha la kaashado oo ilaahay gargaar ha la weydiista labadaana saanad iyo sahayan laga dhig macnaheedu waxa weeye haddii ummad iska hor timaadeen kol haddii aada ilaahay addoonu noqotay ilaahay ku mahadnaqaysa ilaahay xusaysa la gudayn maayo waa lagu soo weeraraya sida aayaadka jihaadka ka hadlaya soo socdaaba ay tilmaamayaan marka waxa saanad ku noqonaya taqwada iyo alla kacabsiga walaa taquuluuha odhanina dadka mu'miniinta ahaw liman yuqtalu fii sabiili illaah kuwa jihaadka lagu dilay ee ku shahiiday amwaatun ha odhanina way dhinteen laakiin shuhadaa u bixiya shahaadadii weyneyde cajaa'ibka badnayd ayay heleen marka magacooda shuhaadaabaa la ydhaa amwaat lama ydhaa bal axyaan way nool yihiin walaakin laa tashcuruuna waydaan garanayn baa ilahay wi noloshoodu way ka duwan tahay noloshiinan waa nolol qaaliya halkaa ilaahay waxa uu ku nuuxnuuxsaday wixii ugu qaalisanaa qofka bixiyey oo aa naftiisa waxa ugu qaalisan qofka waa naftiisa marka hore ha yidhaahdo naftiyo laxajecladu mar bay wada baxaane laakiin marka iyada loogu yimaado laxajeclada wuu ka tegi qof haddaba taa ka quudhay ee bixiyey ee fii sabiili illaahi ilaahay dartii u bixiyey ee jihaadka galay maaha wadooyinka kale dadku ay ku dagaalamaan maaha laakiin waa fii sabiili illaah mar waloo jihaad qitaal la sheego ama nasku jihaadka uu ka warramaya fii sabiili illaahi baa lagu qaydaa waxaa dadku u dagaalamayo u dhintaaba iska badan ilaahay agtiisay ku noolyihin siduu nabiguba xusay calayhi salaatu wasalaam oo markaa shimbiro cagaaran baa ruuxdooda ay soo gelaysaa jannada ayaa meeshay doonayso ay ka daaqaysa habeenkiina waxay u hooyanayaan tireegyo waaweyn oo carshuraxmaanka ka hooseeya haddaba ilaahay wuxuu tilmaamay ifkan intaynu joogno xikmadaynu noolahay adduunyadan markaynu joogno talow maxaynu u abuuranay ma inaynu raaxaysano